waxa uu dhismahoodu heer gabagaba ah ku dhow yahay qaar ka mid ah wejiga labaad ee waddooyinka laamiga ah ee ay yeelanaysa degmada Kismaayo. Guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada ayaa saaka kormeeray qaar ka mid ah dhismaha waddooyinka kuwaas oo qaarkood lagu bilaabay in laamiga la saaro. Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne guddoomiyaha degmada Kismaayo oo kormeerka kadib warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey dhismaha waddooyinka iyo halka ay marayaan isagoona sheegay in yoolka la higsanayo uu yahay in la gaaro kismaayo cagaaran laamiyo qurux badana leh waxaanu kormeer ku samaynay waddada halgan ama waddada sideedaad rolayd dadku laakiin u yaqaano waddada olombic taasoo ku dhammaanaysa via afmadow dalcadda booliska waddadaas waa dhammaatay inteedii badnayd oo laamigii madoobaa waa ku dhammaaday waxaa u harsan keli ah in loo sameeyo drinajkii oo hadda socda iyo meeshii dadku marayeen oo seed woolka ahayd runtii waxaa ka soo baxay waddo qurux badan waa ujeedaan waxaa isdhaafaya gaadiidkii iyo dadkii waa isdhaafayaan bilo ka hor halkan waxay ahayd meel dadka iyo gaadiidku ay dhibaato ku wadaan dhibaato ku ah maantana waad arkaysaan waddo laamiyo madow oo qurux badan baa ka dhisan waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay ugu horreeyo shacabka reer kismaanyood oo runtii na garab istaagay in waddadaanu dhisanto aad baad u mahadsantihiin waxaan ka hor rajaynayaa waddooyin kalena inay hadda dhammaystiri doonaan oo aad ka qayb qaataan sidii aad horey uga shaqaynayseen waxaa inoo ballanaa kismaayo qurux badan kismaayo cusub kismaayo cagaaran iyo kismaayo waddooyin leh dhammaanta inaan samayno aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waxaan mahad gaara u jeedinayaa dowladda jubbaland gaar ahaan madaxweynaha dowladda axmed maxamed islaam oo runtii nagala qayb qaatay inaan waddooyinkan dhammaystirno oo wax alla wixii dowlad hoose ahaan ay u baahnayd nagu garab istaagay iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay culimodiin hadday tahay ganacsatada dhallinyarada iyo shacabweynaha reer kismaayood iyo guud ahaan reer jubbaland waxaan leenahay maalin wanaagsan waa maalin qurux badan waa maalin horumarkii waddooyinka qaybteedii labaad ay saas usoo la marayo magaalada kismaayo ayaa horey looga hirgeliyey wejiga koowaad ee waddooyinka laamiga kaas oo lix waddo la saaray laami haddana ay yihiin kuwo shaqaynaya door weynna ka qaatay isu socodka bulshada gaadiidka iyo horumarka ganacsi ee magaalada